جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada dowladda xabashida itoobiya iyo kuwa mucaaradka ayaa ka dhacay magaalada adis ababa ee caasimada dalka itoobiya bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka jamaame iyo xiindheere ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii cusbaa ee ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya gaadiid fara badan oo qudaar u siday magaalada muqdisho ayaa ku xayiran duleedka caasimadda xilli kooxda riddada ay sii kordhisay dhibaatada ay ku haysa bulshada muqdisho iska horimaad u dhexeeyey maleeshiyaad ka wara tirsan riddada ayaa ka dhacay degmada baraawe oo ka mid ah goobaha cadowga allaah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellaha hoose
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subax sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha shawaal sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka banaadir iyo shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada kaaraan ee magaalada muqdisho waxaana halkaasi ka dhacay dagaal liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen kolayo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo sahay waday kana baxday deegaanka shalambood qaraxa ayaa haleelay oo burburiyey gaarita u ah oo qayb ka ahaa gaadiidkii kolonyada kufaarta afrikaanta haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas faahfaahinta warbixintan waa kan cusmaan axmed dhuubow munaasabad si hersar ah loo soo agaasimay ayna soo qabanqaabiyeen haweenka reer jilib ujeedkeedunu ahaa sahigaarsinta haliyada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha dagaalka ayaa lagu qabtay markaska sumaya ee magaalada jilib sahayda oo ka koobneed buskad xalwad caagaga dahaaran dharka noocyadiisa kala duwan iyo agabyo kale ayay ku wareejiyeen munaasabadda oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe culimmada waxgaradka maamulka islaamiga ah ee degmada jilib iyo marti sharaf kale ugu horreyn sheekh maxamed balli oo ka mid ahaa culimmadii munaasabadda ka soo qayb gashay ayaa ka hadlay fadliga ay leedahay in waddada allaah maalka lagu bixiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay man da aladii yuqridu allaha qardan xasanan waa kuwa midka amaahinaya ilaahay amaah wanaagsan amaahinaya inaannu nafteenna wax ka soo saarro isla markaasna fa yudaacifu lah ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u labalaabo walaalayaal in badan oo ka mid a ayaad ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa u halganteen waxaan alaabta meeshaan taalla ee hadda maanta kow iyo labo midna aan la odhan karin oo intaas oo qaybood isugu jirta ilaahay subxaanahu wa tacaala wax amaahadiisa markii idinkugu horreysay ma aha waxa weeye waa soo noqnoqotay ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu qadarana waad wadi doontaa walaalayaal sheekh cali darwiish waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe oo munaasabadda kelimad ka jeediyey ayaa haweenka reer jilib ku ammaanay kaalintooda ku aadan ka qayb qaadashada jihaadka isagoona la wareegay dhammaan agabkii ay haweenku keeneen sadaqadaa faraha badan ee aada la baxdeen aada yay u fara badan tahay ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka aqbala waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan sheego gabdhaha waxa ay la baxeen degmada jilib gabdhaha jooga waxay la baxeen boqol iyo afar loor oo bushuda waxay la baxeen funaanado soddon darsina waxay la baxeen buumooyin soddon darsina waxay la baxeen cimaamado shan iyo toban darsina waxay la baxeen xijaabo sideed daaqadooda waxay la baxeen eh, baasto labaatan kartoona waxay la baxeen kalluun saddex kartoona waxay la baxeen caanabooro afartan kartoona waxay la baxeen cabitaan eh, saddex kartoona waxay la baxeen shaambo eh, sideed kartoona waxay la baxeen oomo laba loora waxay la baxeen xalwo eh, afar baaf oo xalwada waxay la baxeen caagado sagaal boqol iyo konton caag waa waa alfu caag wa ilaa khamsiin Eh, kun caagadooda konton dhiman yay la baxeen waxay la baxeen macawisyo soddon dersina deeqda intaa la eg ee gabdhaheenna ee muslimaadkaa hooyooyinkeenna ahaa ilaahay subxaana wa tacaala khayr ha siiye yay sadaqaysteen oo la baxeen waa sadaqa aada u weyn qaar ka mid ah haweenkii agabkaasi wareejiyey ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalos anigoo ku hadlaayo magaca gabdhaha muslimaadka ah ee magaalada jilib iyo nawaaxigeeda ku sugan waxaan she- u sheegaynaa in aan maaragta alaabtaa halkaa lagu soo diyaariyey ee loo keenay ilaahay dartii iyo jihaadka maanta ka jiro waddanka gudihiisa alaabtaas oo ay tiradooda iyo ballacooda qof kasta oo jooga oo arkaya alaabtan hadda meesha la keenay ma ahan alaabtii ugu horreysay insha allah biidmillaahi kariim mana ahan midii ugu dambeysay maanta annagayna joogtaa waxaa la rabaa marka ina maanta anaga qaybteenni aan qaadano haddaanu nahay gabdhaha ku nool bariga afrika khaasatan soomaaliya maalin walba waxay shaadiya galay hooyaa dhashay aanu wiilasha dirno heer wuxuu maray alxamdulilaah uu xaggana kenya ugu fido xaggana uu ugu fido maxaanku idhahdaa etoobiya waxaan leeyahay nicmadan ay gabdhaha muslimaadkan keeneen maanta dad badan wuu ku farxaya dad badan wuu ka naxaya oo xataa iska dhaaf alaaba aan wiilal soo diri doono istishaadii wada galo biidnillahi kariim waxaan leenahay walaalaheen reer falastiin waad arkaysaan maalin ilaahay keeno boqolaal hooyooyin iyo caruurtiyaa la dilooyaa marka waxaan leenahay reer falastiin insha allahu tacaala waan idiin imaan doonaa walaalahayo suquurta iyo ku sugan maxayada jihaadka wada iyo kuwa waxweeyaan ku fakeraya habeen iyo maalin u soo jeeda waxaan leeyahay ha ku- ha ogaaden inaysan keligood ahayn aanu garab taagannahay ducada la garab taagannahay zaadka la garab taagannahay maxay ahayd ilmihii aanu barbaarinayno diinta ilaahay aanu barayno marka waxaa weeyaan kitaabkan ilaahayna wuxuuba ku soconayaa waa in garabka la isqabsado oo waxa weeyaan wiil iyo gabar iyo waa yeel iyo yar iyo weyn inaanu maxay ahayd aanu diyaar wada nahay wasbiruu ina allaha maca asaabiriin ugu dambeyn waaliga ayaa xusay in agabkan faraha badan ee ay haweenka reer jilib ku wareejiyeen uu isagana gaarsin doono ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha ribaadka tanu markaa waa min baabi jahizuuna waad diyaariseen annaguna waxaan shaahiid ka nahay inaad raggii mujaahidiinta aad diyaariseen yaan insha allahu tacaala ilaahay agtii shaahid idinkala nahay subxaana wa tacaala deeqdaa aad bixiseen waan idinka guddoomay anigoo ku hadlaya magaca wilaayada ee jubal wusta alislaamiya waan idinka guddoomay walaalaha mujaahidiinta ee ehelka u ahee loo diyaariyana waan gaarsiinayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala sida ugu dhaqsiyaha badanna insha allah waan ku gaarsiinaynaa haweenka reer jilib ayaa kaalinta koowaad kaga jira waxbixinta iyagoo ka kooban ansaar iyo muhaajiraad marar badanna sidaan oo kale waxa ay agabyo kala duwan gaarsiiyeen furimaha dagaalka ee ay isku hor fadhiyaan ciidamada mujaahidiinta iyo cadowga allaah dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada dowladda xabashida itoobiya iyo kuwa mucaaradka ayaa ka dhacay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka ethoobiya xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in dagaalo u dhexeeya ciidanka booliska xukuumadda adis ababa iyo jabhadda maxaarada ee fano ay ka dhaceen magaalada caasimadda u ah dalkaasi iska horimaadadan culus ayaa waxa ay si gaara kaga dhaceen agagaarka howlka loo yaqaan millennium ee adis ababa booliska abey ayaana xaqiijiyey in dagaalada ay ku dhinteen ilaa saddex qof ayna ku dhaawacmeen saddex kale waxayna intaa ku dareen in ay dileen mid ka mid ah maliishaadka jabhadda maxaarada ayna ku dhaawaceen mid kale weerarkan maalintii shalay ka dhacay caasimadda dalka etoobiya ee adis ababa ayaa qalqal ku keenay nidaamka abiy axmed ee waddankaasi jabhadan hubaysan ee kasoo horjeeda dowladda etoobiya ayaana u muuqataa in dagaalkii ka socday buuraha ay u sarareyso magaalooyinka si gaar ah caasimadda etoobiya dagaalka u dhexeeya jabhadda maxaarada ee fano iyo dowladda dhexe ee waddankaasi etoobiya ayaa sii xoogeysanaya iyadoona marba marka ka dambeysa lasoo diiwaan gelinayo dhacdooyin cusub oo ka duwan kuwii hore oo ku saabsan dagaalada sii xoogeysanaya bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka jamaama iyo xiindheere ayaa goobo fagaaraha ku daawaday filimkii cusbaa ee ay baahisay kataib al ikhbaariya bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka jamaama iyo xiindheere ayaa goobo fagaaraha ku daawaday filimkii cusbaa ee ay baahisay kataib al ikhbaariya aan ku horumarna degmada jamaame warbixintan waxaa inoo diyaariyey bashiir muxidiin abu ayman waxaan leenaha qaadimuuna qaadimuuna yaa aqsa qaadimuuna qaadimuuna yaa aqsa shalay waxay ka tahay ba ikhbaariye baahisay muuqaal xiise badan oo qeybihiisa hore soo bandhigayey wadciga murugada leh ee ka jira marinka khaza balse allahma haddii lagu soo bandhigay howlgala waalaha laabtooda ku qaboojiyey muslimiinta wuxuu ahaa isdaarsi aadaha looga soo shaqeeyey soona bandhigayey waaqica ay waxaa ka jira furimaha hore iyo wacdaraha libaaxyada tawxiidka ee bariga afrika ay ka sameynayaan dhulkan si ay u gaaraan hadafkii ay kula balameen walaalahooda ee ahaa xoreynta baytulmaqdes iyo in la tirtiro yahuudda isdaarkan waxaa qiimeyn kara oo keliya qofkii daawaday boqolaal qof oo ku dhaqan degmada jamaame kana mid ah qeybaha bulshada ayaa goob fagaaraha loogu daaray filimka kuwaas oo hadba la soconayay waaqica uu filimka taabanayay dadka reer jamaame ayaa filimka ku daawanayay barxad ku taalla gudaha magaalada oo inta badan caan ku ah in lagu soo bandhigo muuqaalada alkataa'ib iyadoo qeybaha dambe ee filimka lagu soo qaadanayo macaarigtii taariikhiga ahaa ee bishii ramadaan mujaahidiinta ay ka fuliyeen saldhigyada murtadiinta deegaanada busley basro daarunicma iyo xaradheere intii daawashada ay socotay ayaan mikrofoonka andalus la dhex maray qaar ka mid ah dadweynihii filimka daawanayay bismillah ee qeybaha hore filimka waxyaalo badan oo cajiib baan ku daawaday marka hore qeybaha hore waxaan ku daawanay walaalaha reer falastiin oo khaza ee yahuudda aad u duqeynayso arrintaasoo na murug gelisay balse murugta kadib waxaan la kulmaynaa hadda farxado fara badan maashaalla farxadaha hadda aan daawana waxaa ka mid ah farxaddii hadda walaalkii waxaa la yidhahdaa mujaahidka midkii murtadka ka hortaagnaa oo yidhi waa lisoo qalday aan reexa maraan ahay tuutaa xoogaa liigu soo geliyey waxyaala la mid ah waxaan aragnay walaal mujaahid ah markay uu u quri waaye xabadda risaas inuu ku dhufto qori liifkiisa uu ku dilaayo murtad ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadsan marka waxaa waay farxad aan la soo koobi karna halkaa ku aragnay waxaa weeyaan afar saac urugu dhiman waaye haddee xilligan waa waxaad umalaysaa magaalada jamaam inaan laga seexinaba dadka jamaama dhan halkaan ay joogaan hadday noqon lahayd waayeelada sakhiirada carruurta iyo dumarka kulli dhammaan reer jamaama kulli halkaan ay joogaan wax la jeefta caawa jiif ma jiro farxadda reer jamaama aad bay caawa u saraysaa adeer hadda waxaa ii muuqdo cadowga ilaahay oo la laynayo la xasuuqayaa ii muuqdo xaradheere afkeeda horena lagu xasuuqayaa ii muuqdo ilaahay baan ku mahadsan waa aad baan ugu faraxsanay arrinta ayadaa waa guul u soo hoyatay muslimiinta cadowga ilaahayna ku diloobay weeye marka jamaama haddaan reer jamaama nahay waa aad baan ugu faraxsanay arrintaas waxaanu leenahay muslimiintao dhanna way ku faraxsan yihiin ilaahay subxaana watacaala baan uga mahad celinaynaa asagaa laayey annaga awoodtaanna kumaana laynin asagaa laayey muslimiintuna ilaahay subxana watacaala ugu gargaaray qalbiga muslimiintana waa ku qaboobay mujrimiinta iyo gaalada iyo calal'uustana way ku duloobeen suldaan macali maxamed cabdi duuba oo ka mid a salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxa uu ka mid ahaa dadkii xalay fagaaraha ku daawaday filimkii cusbaa ee lagu soo bandhigay degmada jamaame waxa uu si dareenle u cabbiray wixii uu daawaday awalan filinka marka ugu hore aad buu noo murjiyey sida walaalaha falastiin ee u gelaysa yuhuudda markaan fiirinay ilaahay subxana watacaalana waxaan weydiinaynaa muslimiintaas walaalaheenna ilahay inuu u gargaaro gaaladaas xaaqiliinta oo yuhuudda ah ama midka hadda soomaaliya joogo xasan gurguurti wuxuu ku tilmaamayo nimanka inuu garab u yahay walaalna u yahay ayuu sheegayaa annagana waxaan leennahay haddaad tihiin reer falastiin xanuunka aad xanuunsanaysaan waa idinla xanuunsanaynaa gaajada idin gaartay waa ina gaartay xanuunka idin gaar wiina gaaray insha allahu tacaala مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى حنونك وإذا لقيب سنة داوع إذا لقيب سنة إن شاء الله تعالى قرمت كينا نوذين سوقاريا عاد وحقي مغضف لنك مرتدين تا بسلي فلله الحمد والمن وحقي مغض مجاهدين تا آدي آدي ماشي انتي وقفصدين قاري عقف عكحين يو بخت بدن ومرتدين تا إلهي فضلقي وحاوي ويشفي صدور قوم المؤمنين maasha ilaahi subxana watacaala guul iyo nasri naga siiyey ilaahi baanu subxana watacaala weydiisanaynaa inuu inta dhambe noo dhammaystiro maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame ayaa sii dardargelinaya dadaalada dadka lagu wacyigelinayo isagoona xalay ka mid noqday maamulada wilaayaadka kuwa ugu horeeya ee isdaarkaasi cajiibka bulshada usoo bandhigay aad buu u mahadsan yahay bashiir dhanka kalena degmada xiindheer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaa warbixintan inooga diyaariyey nuur cali warsame abuushayba muuqaal baahiyaha kataabel akhbaariye ayaa soo saaray saacadihii lasoo dhaafay isdaar loogu magaca diray qaadimuun ayaa aqsa oo loo hadiyadeeyey shacabka muslimiinta munaasabadda ciidulfitriga awgeed filimka ayaa qaybtiisa hore waxaa lagu daawanayaa xasuuq ehelkeena reer khasa ay u geysanayaan isbahaysiga kufaarta caalamka oo ay hormuud ka yihiin maraykanka iyo yuhuudda intaasi kadib waxaa qaybaha dambe ee isdaarka lagu soo bandhigayaa macrikooyin laysku hilboobay oo wakiilada yuhuudda lagu xasminayo kuwaasoo ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo mudug waxyaabaha dadku ay xusayeen intii la daawanayay muuqaalkaas waxaa ka mid ahaa geesi ka mid ah mujaahidiinta oo ciili uu u qabo murtadiinta awgood sidii dhammastii ugu garaacaya qoriga murtad ku soo dhacay meel aan ka fogeyn goobtii uu ku sugnaa iyo maxaabiistii nolosha lagu soo qabtay oo siyaabo kala duwan u hadlay kuwaas oo mid uu leeyahay ama uu ku cataabayo reer xamar ayaan ahay intama degni iyo waali i yaqaanaa ciidan maahi asagoo weli butuutaysan iyo mid leh xabadoqaadihii sabanka ayaan ahaa macuusnidii lasoo qalday baan ahay iyo mid kale oo dhahaya waxaan ka tirsanaa ururka jabad iyo howd dagaalkii busley ayaa laygu soo qabtay balse markii hadda aan soo galay gacanta mujaahidiinta ayaan xaqiiqda ogaaday hase ahaatee waxba lagama qaban karo haddaba markii uu dhammaaday isdaarkaasi oo lagu soo kala dareeray ayaa mikrofonka idaacadda islaamiga al andalus waxaynu la dhex marnay qaar ka mid ah dadkii nasiibka u yeeshay inay daawadaan ayagoo dareenkooda sida tan uu muujiyey bismillaah magacaygu waa ummu daalibaan oo joogta degmada xiindheere waxaan fiirsannay filin aad iyo aad u qiimo badan alxamdulilaah horta ilaahay ayaa ku mahadsan marka hore naga dhiga dad muslimiin ah gaalada xunxunkaana horta waa la arkay tabarxumadeedee bal wixii ay ku dambaydo aan ogaa doonnaa inay baryootamaan oo ay dhahaan war anugu kamamidii iyadoo dariis leh wallaahi waa ceeb weyn laakiin inuu runta iska qirtaa u fiican haddana gabdhaheennoo dhanba bal rag iska daaya istishaadihiiba ku qoran yihiinba alxamdulilaah alxamdulilaah marka waxaan fiirsannay filin aad iyo aad u qiimo badan ayaan fiirsannay oo ilaa iyo bishiisoon wax alle wixii lasoo maray kabiin ha ahaato mucaskar ha ahaato wax walba ahaato horta waan fiirsannay laakiin gaala tabar xumeey ballankeennu insha allahu waa qitaal ee ku tasho haddii ilaahay ou yidhaahdo filinkuna aad iyo aad uu noo soo jiitay muslimiinta dhammaanta horta meel walbay joogaan waan salaamayaa mujaahidiintana waan u ducaynayaa walaalaha annaga reeqasana ilaahay ha ka dulqaado colaadda ilaahayna ha u gargaaro walaalahan ilaahay ha u gargaaro cadowga haysta ilaahay ha ka qabto bismillaahi raxmaani raxiim cawada halkan waxaan ku daawanay inagoo harxiin dheera ah filan aad iyo aad iyo xiisole oo ciidda fitrada oo loogu talagalay dadka in looga farxo muslimiinta xagga kalena murugo weyn watay oo qase lagu soo bandhigay sida gaalada u gumaadaydo inagoo la qaybsanana murugahaas muslimiintaas falastiin waxaa leenahay ilaah ka dulqaado anagoo filanka qaybaha dambe waxaa lagu soo bandhigay gaalada lagu leeyahay mujaahidiinta ay ku leehayeen bariga afrika soomaaliya oo uu ahay aad lagu xasuuqayo xiise lehoo kuwa lasoo qabqabay iyo kuwa qoriga la dhacaya iyo kuwa laga cacsihaya iyo waa aad u xiisalo kaasna waa ku farxnay hambalyaan leenahay mujaahidiinta innagana cadowgana allah ha jabsho mujaahidiinta allah ha u gargaaro gaaladana muslimiinta allah ka dulqaado filanka xiise ayuu lahay cawada xalan mujaahidiinta alclaanka soo saaray kheyr allah siiyo muslimiinta wax fiicana u haydeen kheyr allah ina siiyo gulli allah ina siiyo gaadiid fara badan oo qudaar u siday magaalada muqdisho ayaa ku xayiran duleedka caasimadda xilli kooxda riddada ay sii kordhisay dhibaatada ay ku haysa bulshada muqdisho cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya iyadoo maleeshiyaadka murtadiinta ay sii kordhiyeen dhibaatada ay ku hayaan gaadiidleyda isticmaala waddooyinka gala magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa waxaa mar kale cabasho kasoo yeertay darawallada kaxeeya gaadiidka khudaarta geeya magaalada muqdisho gaadiidleydan oo ka kala yimid gobolada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe oo ka mid ah gobolada ugu wax soo saarka badan dalka ayaa sheegay in muddo dhowr maalmood ah ay ku xayiran yihiin baraha koontarool ee ku yaala duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hilwa gaadiidleyda iyo ganacsatada khudaar ayaa sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta ay fasax u diideen gaadiidkooda ilaa uu ka yimaado eeygii lagu baari lahaa khudaartaasi sidaasna ay ku hallawday khudaartooda
shalay ilaa maanta ayaan taaganahay khudaartiina intay ku baabaaday dad oo daraas joogaa jiro oo balcad iyoday kor ma hirshabeelle ka imaadaa jiro oo khudaartooda inta xantadooda meehan ku baabaaday khudaarta iyadoo macnaa eber eh ayaa la geynayaa suuqa siilay ilaa bakaaro kabsartada iyo khudaartana eber waaye ex control eegaa ku imahaan u leeyahay xilli rab soo imaahaa waxaa joognaa ex control qof islaan oo oy loo celinaya maxaa ka dhihi lahayd dad islaam oo eelo oy loo celinaya bal wax ka dhaha gaadiidleyda iyo ganacsatada ku shaqaysta khudaarta ka soo go'da gobolada dalka ayaa la kulma xayiraado ay ku hayaan askarta murtadiinta halka elaboorka magaalada muqdisho mar weliba laga soo dejiyo khudaar tayo aan lahayn oo laga soo dhoofiyey dibadda arrintan ayaa muujinaysa curyaaminta maamulka murtadiinta uu ku hayo dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed waxaana xusid mudan in dhowr jeer khudaar laga soo dhoofiyey wadamo uu ka mid yahay dalka masar lagu soo daadiyey suuqyada khudaarta ah ee magaalada muqdisho mahadsanid cabdiqani isku horimaad u dhexeeyay maleeshiyaad ka waratirsan riddada ayaa ka dhacay degmada baraawe oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada shabeellaha hoose faahfaahinta warbixintan waa kan cazaam carafaad xilli uu sii kordhaya dagaalada u dhexeeya maamul goboleedka riddada ah ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose uu dagaal uu ku dhexmaynay maleeshiyaadka maamulka riddada ay koonfur galbeed iyo kuwa kooxda riddada kuwaasoo isku dagaalay waxyaabaha maandooriyaha ah inta la xaqiijiyay waxaa dagaalka murtadiinta u dhexeeyey ku bakhtiyey ilaa iyo shan askari oo murtadiin ah sidoo kale waxaa labada dhinac ee dagaalamaya rasaastoodii ku dhintay hal qof oo shacab ah oo ka mid a bulshada ku nool degmadaas mid ka mid ah saraakiisha maamulka riddada ee degmada baraawe ayaa ka warmay dagaalkaasi
wuxuu dagaalka ka bilowday jaad ayaa muxuu ahay waa doon muxuu ahay keentay jaadkaasoo la isku qabsaday bari waxbaa ka rabnaa iyo iyo yani lagama qaado muxuu ahay adigaas wax noocaas ku bilowday laakiin waa hadda khasaaro waa la sheegayaa dhimasho iyo dhaawac laba dhinac ah waxa waa dagaalkan aad u xoogeystay qofka wax la isku ogaa ma lahan waa socda maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale dagaalo u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta ee ka wada tirsan ilaalada madaxtooyada maamulka riddada hirshabeelle ee ka marqaata murtad cali guudilaawe oo dagaal uu ku dhex maray degmada jowhar aad buu u mahadsan yahay cazaam warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka oo sabti a idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu